إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah waraabe ayaa nin oday ah ku dhaawacay diigaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya dowladda itoobiya ayaa askar hor leh kasoo tallaabisay xadbeenaadka soomaaliya kuwaasoo la wareegay garoonka magaalada luuq ee gedo kadib markii ay halkaasi ka ceeriyeen ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ay dhowaan fulisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo dadaalada ballaaran ee ay ku bixinayso sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqda siraaca ka aloosan dunida itoobiya ayaa masar ku eedeysay inay hubeynayso jabhada mucaaradka qodobka dibaddana yukrein ayaa ku dhowaad boqol diyaaradood maanta ku weerartay caasimadda ruushka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah warkaasi mubaarak cumar mubaarak ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero boliis militario ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada yaqshid ee magaalada muqdisho askartan ayaa dilka u geystay wiil dhallinyaraha oo lagu magacaabi jiray mahad kaas oo darawal ka ahaa gaari askartan ayaa doonayay xilliga ay dilayeen wiilkan in ay maraan waddada xilli ay waddadu aad mashquul u ahayd taas oo sababtay in ay dilaan iyagoo ka baqdin qaba in weerar kaga yimaado xagga xarakada mujaahidiinta al-shabaab hooyada dhashay mahad iyo walaashiisa oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dilka loo geystay wiilkooda wiilkayga wuxuu ahay nin miskiina oo shis- oo u shaqaysta dantiisa oo musna aan dhibin oo ilmihiisa u xamaasha weligiisna dari ma roogsanin irid ma roogsanin oro ma qaadanin dulmi ma gelin wuxuu ahay nin maxay ahaaday boqol iyo toban iyo afar aan ku tacbay wuxuu ahay nin jaamacad s- maxay ahayd soo akhristay nin islaamiya oo ummadda nebi maxamed aan gardaraysan caruur yaryarow ka degay oo yaryar oo halka ugu yar saddex sano jiro oo islaantiisana waa xaamilo aniga dhanne waa walaalkeen walaalkeenna wuxuu ahaa mas-uulka hayona waday wiil wax soo bartay oo jaamiciya oo hor u socoda oo ciyaalkiisa uu weyn toban iyo laba sano jiro ayuu naga dilay maanta maalin madow bay noo tahay horto aniga walaalkey waaye aniga walaal aniga waaye wiilka walaalkey iga weyn waaye askarta dowladda federaalk ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la nool yihiin bulshadan waraabe ayaa nin oday ah ku dhaawacay diigaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya maxamed maxamuud oo ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool miyiga deegaanka libaaxo ee gobolka nugaal ayaa waxaa dhaawacyo culus gaarsiiyey waraabe dadka iyo dunyadaba horar ku ah kaas oo ku dhacay bir loo dhigay oo lagu doonayey in lagu dilo maxamed oo ah nin oday ah ayuu waraabuhu ka jebiyey labada gacmood waxaana u soo gurmaday nin ka agdhow goobta kaasoo ka celiyey waraabihii cunayey wuxuu sheegay inuu xarig ku xiray kaasoo ahaa mid dheer arrintaas ayaa sababtay in waraabaha oo markii horeba horor ahaa soo weeraro haddaba waa kan maxamed oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen waraabo bir baan u xiray markaan birta u xiray baan eh, waxaan damcay dil haddaan dil damcayna eh, xarigii baa xarig dheer u noqday noqday igu soo weerarcayey inta mar wax ku lagu dhuftay eh, degaankuna waa degaanka libaaxo eh, waraabuhuna waraabe maaragtay eh, markii hore bir hagale dad- dadqaada buu ahaa oo wuxuu dadqaad ku ahaa way iska ciyaayay oo dhagax u cunayay dhagax markii birtii qabatay buu dhagax cunayay waraabahaasu marka way helay haddii ilaa nin baa allay igu biciyo ninkaas madaxu ka garaacay iyo afka buu ka garaacay Eh, ilaahay baa iga bixiyey tol baana alla isiiyey markii uu cunay oo intaas ii geystayna tol baa ilaahay isiiyo aminka meesha waa layga soo qaaday isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in waraabahan uu yahay mid ugaarsanaya dadka iyo dunyadaba waxa uu sheegay in ay hadda xaaladiisu tahay mid iska caadi ah inkastoo uu ka jaban yahay labada gacmood maya labadaba waa ugaarsanaya labadaba bahalkaas labadaba waa ugaarsanaya ma aha mid dadka keliya doonaya mid duunyo iyo dad midna reebi maayo xaaladeedu hadda waa ladan tahay hadda tadii shalay waa la dheelayay xaaladeedu hadda waa ladan tahay Ee, labada gacmoodna waa iga jaban yihiinoo mi- mid mid ha liidate Ee, labada gacmoodna waa iga jaban yihiin Ee, waraabahaasna ilaahay baa iga bixiyey sidaa iguma talaga inuu cuno oo ruuxaygaba cuno buu ku tala buu ku talagalay haatana saaka waa ladnahay waraabaha wax reebayana maaha toddobaad buuna ciyaaya meesha ka ciyaaya isagoo badan waxaa muddooyinkan aad u soo badanaya reer miyiga ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada puntland iyo somalilan oo ay qaati ka taagan yihiin waraabe raxan-raxan u socda kuwaasoo marar badan dhibaatooyin kala duwan gaarsiiyey dadka reer miyiga ah ee ku nool deegaanadaasi dowladda itoobiya ayaa askar hor leh kasoo tallaabisay xadbeenaadka soomaaliya kuwaasoo la wareegay garoonka magaalada luuq ee gedo kadib markii ay halkaasi ka ceeriyeen ciidamada dowladda federaalka tafaasiil ku aadan warkaasi zakariyo cumar ayaa soo jeedinaya ciidamadan itoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee gobolka gado ayaa waxa ay ka soo tallaabeen sohdinbeenaadka gobolka gado uu la wadaago deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida waxaana ciidamadan markii ay soo gaareen gudaha degmada ay la wareegeen maamulka iyo gacan ku-haynta garoonka diyaaradaha ee degmadaasi kadib markii ay ka eryeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa garoonka askartan etoobiyaanka ah ee la wareegay garoonka diyaaradaha degmadaasi ayaa waxa ay saldhigteen halkaasi iyagoona bilaabay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee degmadaasi islamarkaana ay si gaar ah isha ugu hayaan diyaaradaha ka duulaya garoonkaasi iyo kuwa ku soo deganaya waxaana ciidamada etoobiyaanka ah ee ku sugan gobolkaasi ay horay gacanta ugu hayeen garoommada diyaaradaha magaalooyinka baarneere garbahaarey iyo dolow kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo etoobiyaan ah waxaana tallaabadan ay dowladda xabashida kula wareegtay garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ay qayb ka tahay cadaadisyada ay saarayso dowladda federaalk oo ay ku dareensiinayso inaysan waxba ka qaban karin ujeedooyinka dowladda xabashida ay ka damacsan tahay dalkani xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ee ay dhowaan fulisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo dadaalada ballaaran ee ku bixinayso sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqda siraaca ka aloosan dunida warbixinta warkaasi maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadin iyo dhiiragelin waxaa loogu diray mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saxaraha iyo saaxilka afrika bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa horudhac iyo furfurasho kadib waxaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka ay soo hoynayaan mujaahidiinta dulmidiidayaasha ah ee maqribul islaam iyadoo ay la socdaan bishaarooyinkaas takbiirta naftuna waxay ku faraxday arwaaxduna ku maamustay guulaha ay soo hoynayaan muraabidiinta aanu jecelnahay ee nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo soo gudbinaya casharro waaweyn oo kudayasho leh ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yidhi iyagoo ku sugan waaqic adag oo ka jira mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika oo cadowga iyo kuwa waxdhagra ay badan yihiin wuxuu jihaadku noqday biyo-xireen difaac adag oo ay ku horburburaan shirqoollada iyo hagardaamooyinka lagu beegsanayo ummadda muslimka ah kuwaasoo isugu jira kuwo toos ah oo ay soo qaadeen murtasaqada iyo mujrimiinta iyo kuwo dadban oo dadka looga siibaya diinta allaah iyadoo la adeegsanayo wasiilo kasta oo suuragal ah bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si gaar ah loogu xusay howlgalladii ugu waaweynaa ee waayadii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso annagoo ku dadaalayna shaafinta quluubta mu'miniinta oo bogaadinayna dadaalada mujaahidiinta kana cadhaysiinayna gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda lahaa oo ay ka mid tahay duulaankii ay ku beegsadeen murtasaqada fagnar kaasoo bishii muxaram ka dhacay mandiqada tantagaagiid ee koonfurta magaalada tanzawatiin howlgalkaas barakaysan ayaa waxaa lagu burburiyey kolonyadii la beegsaday goobtana waxaa lagu dilay konton murtasaqada fagnar ah iyo toban askari oo maaliyiin ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bogaadisay nusratul islaam walmuslimiin dadaalada ballaaran ee ay ku bixinaysa sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqada siraaca ka aloolsan dunida waxaan walaalaheen kula dardaarmaynaa inay sugnaadaan sahayna ka dhigtaan hadiga qur'aanka iyo sunnaha iyagoo la imaanaya dhammaan asbaabaha guusha iyo awoodda allanaha inaga mid dhigo kuwa uu ka yidhi وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين gebagabadii waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes qalbiyadeennana waxa ay la jiraan dhammaan mujaahidiinta ku sugan thuquurta islaamka ducadeennana waxaa soo gelaya cid weliba oo ay dhab ka tahay uheelinta diintiisa iyo ummaddiisa una halgamaysa inay sarrayso shareecada islaamka haymannada suhiyu saliibiyaddana laga dulqaado muslimiinta allahna waxaan ka rajaynaynaa inuu safkeenna ku kulmiyo futuuxaadka ballansan annagoo midaysan oo aan markaasi soo celino sharafkii ummadda qooraha gaaladana jebinno taasoo ku imaanaysa cisiga islaamka jihaadka iyo soo noqoshada khilaafada raashidada ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waayadii u dambeysay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dardar xoog leh waxa ay ka waday dalalka maali iyo burkina faso halkaasoo ay ka fulisay howlgallo waaweyn oo jihaadi ah kuwaasoo lagu dilay boqolaal askari laguna soo furtay saanada hub ah etoobiya ayaa masar ku eedeysay inay hubeynayso jabahda mucaaradka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan jenaraal birhanu jula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa dowladda masar ku eedeeyey inay hubayso jabhadaha mucaaradka ee ka howlgala ismaamulada kala duwan ee dagaaladu ay ka socdaan jarnaalkan etoobiyaanka ah ayaa codsi hoose looga soo duubay oo lagu faafiyey baraha bulshada si gaar ahna ay u faafiyeen warbaahinta ku hadasha afka xabashada ayuu ku sheegay in dowladda masar ay ka dambeyso jibhadaha hubaysan ee kacaanka kula jiro dowladiisa khudbadan ayaa la sheegay in jarnaalka uu ka jeediyey xaflad uu kaga qayb galay magaalada harar warbaahinta rasmiga ah ee dowladda etoobiya ayaana faahfaahinin muuqaalka uu xogtan ku bixiyey taliyahooda ugu sarreeya dhanka ciidamadooda balse waxaa codkan si hoose kaga duubay oo faafiyey mucaaradka barhaanu jula ayaa sidoo kale sheegay in masar ay tahay cadowga koowaad ee dalkiisa jabhadaha mucaaradkana ay kusoo hubayso dowladiisa kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada milatariga dhammaan jabhadaha ka dagaalama dalkeena sida onlf fano iyo t b l f waxaa abuuray dowladda masar waxaana garab iyo gaashaan ay ka helaan masar oo taageeraysay waxaa sidaasi yiri birhanu jula sargaalkan etoobiyaanka ah ayaa xukuumadda fadhigeedu yahay qaahiro ku eedeeyey inay ka dambeysay in eliteria ay ka godo etoobiya inteeda kale isaga oo sii hadlayay ayuu masar ku sifeeyey cadowga koowaad ee dalkiisa waxna aysan qari doonin oo ay runta u sheegayaan waa sida hadalka uu dhigay hadalka taliyaha ciidamada etoobiya uu ka jeediyey harar ee sida hoose loo faafiyey ayaa kusoo aadaya xilli ay cerka isku sii shareerayso xiisada u dhexaysa etoobiya iyo masar xukuumadda abiy axmed ayaa waxaa toddobaadyadii dambe ay dhaqdhaqaaqyo ka waday xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya iyada oo kaga hortegaysa ciidamada masaarida ah ee la keenayo soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay unbaay ahayd markii ciidamada xabashada etoobiya ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee ka tirsan gobolka gado halkaas oo la wariyey inay ka samaysteen fariisimo ciidan si ay ula socdaan diyaaradaha kasoo dega iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee garoonkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii yukrain ayaa ku dhowaad boqol diyaaradood maanta ku weerartay caasimadda ruushka waxaa saakay gelinkii hore dadka moscow ee caasimadda ruushka kuwaa bristiin diyaarada ku dulqarxaya dhismayaasha waaweyn ee magaalada yukrain saakay waxay adeegsatay toddobaatan diyaaradood oo ah nooca daroonka ee qaraxa geysta kuwaasoo lagu beegsaday moscow iyo deegaano u dhow goobaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah degmada rameskoye ee moscow ka tirsan islamarkaana soddon kilomitir u jirta xafiiska putin ee dhismaha kremlin ugu yaraan hal ruux oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay duqeynta saakay moscow lagu garaacay guud ahaanna warkeena waa naga intaa